iyadoo goromada kala gedisan ee dalka raashka si xiise badan laguga soconayo dhacdada afar sanadlaha ah ee koobka adduunka kaasoo ay ka qaybgelayaan ilaa iyo labiyo soddon xul oo ka tirsan caalamka soona gaaray kama dambaysta tartankani ayaa iminka waxa uu tartanka lugta gelin doonaa wareegga labaad ee lix iyo tobanka iyadoo lagu guda jiro isaragidii saddexaad ee dhanka xulalka xulka kubadda cagta ee ruushka oo martigelinta tartankani iska leh ayaa lagu awood sheegtay saddex goolyeber kulankii ugu dambeeyey ee isaraga dhanka guruub e iyadoona guuldaradaasi ay ka qaateen xulka ka dhisan koonfurta ameerika ee urugway oo saddex gool eber isagu diray goolasha ayay kaga mahadceliyeen xulka urugway ciyaaryahankooda louis shuares denis shershef oo si kama gool isaga dheliyey iyo ugu dambayntii edison cavani oo dhammaadkii ciyaarta raaxsaday goolka saddexaad ee ruushka lagu dharbaaxay inkastoo xulalkan ruushka iyo urugway ay horey ugu gudbeen wareegga lix iyo tobanka tartanka ayaa haddana waxaa lagu tartamayey ciddii kaalinta koobaad iyada kusoo bixi lahayd iyadoona sidoo kale xulka urugway ay ku guulaysteen in sagaal dhibcood iyo shan gool ay halkaasi kaga soo gudbaan iyadoo weliba aan wax goola laga dhalin xulka qaranka dalka raashka ayaana kaalinta labaad gruubkaasi kaga soo gudbay isla gruubkaasi xulalka sacuudi arabiya iyo masar ayaa ku wada ciyaaray xulka sacuudi arabiya oo labayo tobankii kulan ee ugu dambeeyey ay ciyaareen koobka kubadda cagta adduunka aan iyagu guul gaarin ayaa markani soo gebagabeeyey dhibaatadaasi waxaanay markan laba gooli halay kaga badiyeen xulka masar ee qaaradda afrika ka socda golayaha xulka qaranka dalka masar cisaam al xadaari ayaa kulankaasi waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu da-da weynaa ee abid ka soo muuqda dhacdada koobka kubadda cagta adduunka wariyahanka kooxda liverpool maxamed saalax ayaa hogaanka u dhiibay ugu horeyntii xulkiisa masar ka hor inta uusan goolkulaad kusoo barbaraynin ciyaaryahanka salmaan alfaraj ee dhexda kaga ciyaara xulka sacuudi arabiya iyadoona markii dambe saalim al dawsaari goolka guusha uu siiyey xulka qaranka dalka sacuudi arabiya dhammaadkii ciyaartaasi dhanka kale gruubka b ayaa guud ahaanba lagu kala baxay sargada saddexaad ee xulalka waxaana halkaasi kasoo gudbay xulalka kubadda cagta sbain iyo bortuqal kulamadii saddexaad ay ciyaareen labadan xul xulka bortugiiska ayaa waxa uu fooda daray xulka qaranka dalka iiraan iyadoo iiraaniyiintu ay doonayeen in halkaasi guulay ka qaadaan si ay u tiigsadaan wareegga labaad ee tartanka maadaama saddex dhibcood ay lahaayeen halka xulka qaranka dalka bortuqal u baahnaa in barbadhac uu helo kulankaasi oo ku dhammaaday barbadhac gool iyo gool ayaa xidiga cristiano ronaldo waxauu khasaariyey goolkulaad daqiiqadii konton iyo saddexaad ee kulankaasi kulanka labada xul ee bortuqal iyo iiraan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu adkaa ilaa iminka koobka kubadda cagta adduunka maadaama dhowr jeer la tegay shaashada dhanka hubinta ciyaarta khaladaadka ka dhaca ee va taasoo markii ugu horeysay koobka kubadda cagta adduunka lagu isticmaalay ciyaaryahanka khadka dhexe ee ricardo kuwaresma ayaa hogaanka u dhiibay xulka qaranka dalka bortugal qaybtii labaad ee kulanka iyadoo cristiano ronaldo halka uu ku khasaariyey golkulaad loo dhigay xulkiisii daqiiqadii saddex kontonaad waxaanay ahayd golkulaadkii sagaaliyo tobnaad ee laga dhigo koobka kubadda cagta adduunka ee iminka raashka ka soconaya xidiga la yidhahdo cream ansrifaad ayaa wakhtigii dhimashada ciyaarta golkulaad ku bareejeeyey xulka kubadda cagta ee dalka bortugal iyadoona kulanka lagu kala tegay gebi ahaanba gool iyo gool sidaana xulka iiraan ay ku hareen kulanka kale ee gruubkaasi xulka kubadda cagta ee sbain ayaa la tusay ciyaar aad u xiiso badnayd oo aanay filaynin kadib markii si dirqiya barbadhac labiyo laba ay kula galeen xulka kubadda cagta ee morocco oo isagu horay u xaqiijiyey in tartanka uu ka haray xulka ka dhisan waqooyiga afrika ee morocco ayaa mar weliba iyagu ku hormarayey goolasha iyadoo xidigahooda khaalid bawtiib iyo yuusuf al nasri ay labada jeerba shabaqa soo taabteen daqiiqadii afariyo tobnaad iyo koobiyo siddeetanaad iyadoona sbain goolasha barbadhaca ay u kala dhaliyeen isco iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo yaaga asbas oo dhammaadkii ciyaarta ka dhigay laba gooli labo inay ku kala tagaan natiijadan ayaa keentay in xulka qaranka dalka sbain wareegga lix iyo tobanka uu kusoo gudbo kaalinta koobaad halka xulka qaranka dalka bortuqal ay kusoo baxeen kaalinta labaad waxaana xulka qaranka dalka sbain uu wajihi doonaa martigeliyaasha raashka wareegga lix iyo tobanka tartankan halka urugway iyo bortuqal ay sarki doonaan kulmadii kale ee ugu dambeeyey dhanka guruubyada waxaa ka mid ah gruubka c oo ay ku wada jiraan xulalka faransiiska denmark austraaliya iyo beru iyadoo gruubkani xulka faransiiska horey u xaqiijiyey inuu ka soo gudbay waxaana ciyaartii ugu dambeysay faransiiska uu foodageliyey xulka kubadda cagta ee denmark oo iyadoo kaalinta labaad dhanka gruubkan kaga jirtay labada xul ayaa soo bandhigay ciyaar aad u adkayd oo kubadaysasho u badnayd waxaana lagu kala tegay ugu dambayntii eber eber barbadhaca inkastoo ay sameeyeen iskudayo goola lagu dhalin karay kulanka kale ee gruubkani c waxa maray xulalka beru iyo austraaliya xidigaha beru ayaana hogaanka u qabtay ciyaarta labada xul iyadoo daqiiqadii sideedii tobnaad uu gool u saxiixay ciyaaraankooda lagu magacaabo carilo xulka beru ayaa bandhigooda qurxoon iyagu sii watay markii lasoo laabtay iyagoona helay goolkoodii labaad daqiiqadii kontonaad ee qaybtii labaad waxaana u saxiixay wariyaankooda lagu magacaabo guarero xulka sikoros lagu naanayso austraaliya ayaanay u suurtagelin inay shabaqa gaaraan ciyaartaas iyadoo wakhtigii loogu talagalay kusoo dhammaatay laba goolyeber oo ay guusha ku raacday xulka qaranka dalka beru halkaana cross ay gruubka kaalinta ugu hoosaysa ka galeen iyagoo hal dhibic oo keliya shaqaystay kulamadii sarga saddexaad ee dhanka guruubyada ee habeenkii xalay dhacay waxaa ka mid ah xulalka ku jira guruubka d oo iyaguna ciyaarahooda markaasi soo cidleeyey waxaana guruubkani ku wada jiray xulalka karweshiya argentina nigeria iyo iceland iyadoo xulka karweshiya horey u xaqiijiyey in guruubkani ka soo baxay markii laba guul oo xiriira uu gaaray laakiin kulanka xiisaha badan ee xalay la eegayey waxa uu ahaa kii u dhexeeyey xulalka argentina iyo nigeria oo ciyaar aad u xiiso badan iyagu yeeshay xulka kubadda cagta ee nigeria ee qaaradda afrika ayaa u baahnaa keliya barbadhac si markii afraad usoo tiigsado wareega lix iyo tobanka koobkani laakiin laba gooli hal ayaa lagu suulda iyadoona xidiga kooxda barcelona leonel messi daqiiqadii afariy tobnaad gool kaga naxsaday xulka nigeria laakiin victor moses ayaa markii lasoo laabtay goolkulaad uu helay gool u sarifay taasoo ka yaabisay taageerayaasha xulka argentina ee latin america ka hor afar daqiiqo dhammaadkii ciyaarta ayaa marcos roq oo u ciyaara kooxda manchester united waxa uu dheliyey gool uu ka toogtay halka goolkulaadka laga laado taasoo ka fujisay jamaahiirta reer argentin ee iyagu naxsanaa sidaana ciyaarta laba gooli hal guushay ku raacday xulka kubadda cagta ee dalka argentina oo iyagu kaalinta labaad gruubkani kaga soo gudbay xulka karweshiya ayaa waxauu ka adkaaday xulka iceland waxaana ku garaacay laba gooli hal sidaasoo xulka karweshiya ay ku xaqiijiyeen in sagaal dhibcood ay gruubka kaga soo gudbeen waxaanay xulka karweshiya maadaama kaalinta koobaad ee gruubka kaga soo gudbay uu ku dhacayaa wareega lix iyo tobanka xulka denmark halka argentin iyo faransiiskuna ay wada dheeli doonaan si kastaba koobka kubadda cagta adduunka ee ka soconaya dalka raashka ayaa ah mid aad u xiiso badan oo kulamada qaarkood ay ka soo baxeen natiijooyin aan horey loo calaamadaynin marka loo eego awoodda xulalku ay leeyihiin iyo sida xulalka yaryar ay u ciyaarayaan waxaana xusid mudan in afar ka mid a shanta xul ee wadamada qaaradda afrika u matelaya tartankani ay tartanka wareega gurubyada ku haleen waxaana xulalkaasi ay kaliyihiin masar tunisiya morocco iyo nigeria xulka senegal ayaana ah xulka keliya ee qaaradda afrika ee iminka tartanka ku haray kaasoo rajo ka leh inuu usoo gudbo wareega labaad ee tartanka wareega labaad ee lix iyo tobanka koobkani ayaa xulalka iminka xaqiijiyey inay soo gudbeen waxay isugu aadeen uruguay waxay la kulmi doontaa xulka portugal sbain waxay fooda dari doontaa martigeliyaasha raashka faransiiska argentin ayuu la dheeli doonaa halka denmark iyo karweshiyana ay sarki doonaan waxaa banaanka taagan oo xaqiijiyey in wareegani lix iyo tobanka ay usoo gudbeen xulalka belgium iyo england oo iyagu gruub ku wada jira islamarkaana yeelan doona kulanka saddexaad oo lagu xaqiijin doono cidda kaalinta koobaad ku soo baxda waxaana la dhowri doonaa lix xul oo qaarkood rajo wanaagsan iyagu ka leh soo gaaritaanka wareega lix iyo tobanka sida xulalka brazil mexico sweden serbia switzerland senegal yabaan iyo germany kuwaas oo qaarkood baahan hal dhibic oo keliya si ay u soo tiigsadaan wareegga lix iyo tobanka koobka adduunka ee laba kun sideed iyo toban Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.